wasaaradda kalluumeysiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u kaashanayso hay-adda sareedo ayaa magaalada baraawe agab loogu talagalay badda ugu qeybisay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi goobta lagu qeybinayay agabkan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka magaalada baraawe mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale dadka loo qeybinayay agabkan cabdulaahi maxamed yuusuf isku duwaha wasaaradda kalluumeysiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baraawe ayaa dadka loo qeybiyey agabkan ugu baaqay in sidii loogu talagalay u isticmaalaan oo aysan suuqyada geynin alaabtan waxaa idin keentay hay-adda sareedo wasaaradda keentay hay-adda sareedo soo marsiisan jihowga marka alaabtan sidii lagu talagalay inaad u isticmaashin waxaan laga rabaa oo mar walba oo aad ku ganacsatiin alaabtan lama rabo in meel lagu arko ama meel suuq la geeyo looguma talagelin marka waxaan idin nahnay waa markii labaad oo alaabtaan lisiinayno baahidiina mar walba haddii ee waxaysato waa niila keenayaa marka waxaan idiin sheegaynaa annaga ka wasaarad ahaan aniga iskuduwihii wasaaradda kalluumaysigan ahay oo wasaaradda meeshaan u joogay marka waxaan idiin sheegaynaa alaabtaan si nidaamaan ilagu keenay hay-addaa idin keentay safaray nii soo gelisay badda idiin soo marsiisa waa idin keentay wixii nidaam ah oo hay-adda idiin soo waxaystay oo xaq ah waan ilagu qeybiyey cabdi axmed yuusuf guddoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ayaa sheegay in agabkan loo qeybiyey dadkii mudnaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adda sareedaba alaabtii aad soo dhiibteen waana soo gaartay si sharfanay noo soo gaartay dadkii loogu talagalay annaguna waa gaarsiinnay laakiin waxaan rabaa inaan ugu baaqo baahidu intaa waa ka ballaaran tahay degmaxeebeedka ee baraawe waa magaalo ku maaragta ku xidhan badda baahida badeedna aaday uga badanta ka jirtaahi marka intaan waxaan ka rajaynaynaa in naloo soo kordhiyo baaqaas waxaan rabaa inay gaarto hay-adda sareedo iyo wasaaradda kalluumaysiga agabkan oo ka kooban dharka dabaasha baaldiyo iyo maacun ayaa qoysaska loo qeybiyey wax badan u tari doono